silin ilaali nadaafadda iyo faydhoorka deegaanka ayaa dowladda hoose ee degmada buurtunle iyo weliba amaraha iyo ku saartay sidii lin ilaalin lahay nadaafadda taas oo maalmoon ku shaqeeyeenba goobolanka talgali in lijeeyo qashinka lagu aruuriyo gudaha magaalada saas oo kale weliba amare laha ku saaray baabuurta qashinka qaadasa magaalada iyagoona lanfiiriyo qodobo ka iidin baabuurta lanbaahanya inuu qashinka ku qaadan magaalada xogayaha dowladda hoose ee degmada buurtunle mudane cabduqani axmed maxamed ayaa riidan fasaxii qashinka la qaado magaalada oo hakad geliyey muddo afar beri ka hore intaasayna iyo darartii godadkii laku shubo lahaayay qashinka waxaa soo gabagabowday shaqo muddo afar beriya ka socotay godadka waaweyne qashinka la geeyey magaalada buurtunle oo hakad lagu geliyey qashinkii laga qaadayay magaalada gudaheeda marka laga reebo dareeraha meheradaha iyo suuqyada gowraca waxaan dib u fasaxnay maanta qashinkii laga qaadaya magaalada gudaheeda marka ay soo dhammaatay shaqadii laga hayay godadka qashinka oo ay ka socotay dib u habayn iyo dayactir ballaaran waxaan ka soo saarnay amaro ay ku shaqaynayaan baabuurta ka qaada qashinka magaalada gudaheeda oo aan farayno dadweynaha reer burtunle iyo darawallada gaadiidka ka qaada qashinka magaalada gudaheeda oo kale ah sida tan gaari aan lahayn albaabka dambe inuusan qashin ka qaadi karin magaalada gudaheeda gaari aan lahayn shiraac inuusan ka qaadi karin qashin magaalada gudaheeda baabuurtu waa inay yeelato shaabadda dowladda hoose gaari aan lahayn shaabadda dowladda hoose inuusan qashin ka qaadi karin magaalada gudaheeda qashinka in la geeyo godadka loogu talagalay oo ay shaqadu ka socotay muddadii hadda afarta beri ahayd aan soo dhaafnay inaan qashin laga qaadi karin magaalada gudaheeda oo aysan baabuurtu shaqayn karin wixii ka dambeeyo tobanka saac ee galabnimo sidoo kale baabuurta lagu helo inay qashin meel aan ahayn godadka loogu talagelay ay geyso ama jebisa amarada ka soo baxay dowladda hoose waxay muujaysanayaan ganaax lacageed iyo xarigba sidoo kale waxaan faraynaa dadweynaha reer buurtinle in laga shaqeeyo nadaafadda magaalada lala shaqeeya laamaha amniga iyo shaqaalaha dowladda hoose
dhinii kale xogayaha dowladda hoose ee degmada buurtunle mudane cabdiqani axmed maxamed yo sheegay in bajaajyada ku shaqeeyasa magaalada lugfadow iniyo isku diiwaan geliyeen dowladda hoose maalmo lanqobodii muddadaasay kureedna cadiyo goosada waayanga lambartirsiga dowladda hoose welibayo la kulmo doonana ganaax iyo weliba xaraga sidoo kale waxaa jiray amarra ka soo baxay dowladda hoose oo ku saabsanaa gaadiidka maadaama ay socotay cashuurtii sanadlaha ahayd amaradaas waxaa gaadiidka loo yaqaano bajaajtu inay yeelato tirsin nambar ama shaabad dowladda hoose ah iyadoo bilaabatay labaatankii bishii koowaad xarumaha dowladda hoose ee ka socotay shaabadaynta baabuurta loo yaqaana bajaajta iyo cashuurtoodu waxaan faraynaa dadweynaha iyo darawallada ku shaqaysta gaadiidka loo yaqaana bajaajta inta ka horeysa ay cashuurtaan baabuurta aan lahayn shaabaddu inay tagaan xarumaha dadweynaha ee ka socoto shaqada dowladda hoose